xaafadda hodan oo aanan inta badani lagu arki jirin dugsi qur'aan u gaar ah carruurta yaryar ee aanan waxbarashada iskoolka ku jirin ayaa hadda laga hirgeliyey taasoo carruurta ay muddo kooban qur-aanka ku xifdinayaan waalidiinta ku dhaqan xaafadda hodan ee aanan carruurtooda yaryar iskoolaadka ugu jirin ayaa loogu baaqay inay uga faa'iideeyaan fursaddan qaaliga ah maadaama muddo gaaban carruurtu ay ku baranayaan qur-aankan laguna xifdisiinayo
فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث maamulaha madrasada alhidaaya iyo sidoo kale iskoolka integratedka ee xaafadda hodan ku yaala sheekh aadan sigad ayaa ugu baaqay waalidka xaafadan inay carruurtooda uga faa'iideeyaan dugsigan loo gaar yeelay qur-aanka kariimka xifdintiisa walaalaha muslimiinta dhammaan waan idin salaamaya aniga waa sheekh aadan sigad ilaah baa mahad iskale subxaanahu wa tacaala waxaan joognaa markasulhidaaya ama madarasatulhidaaya meeshan aan joogno waa meel dhowr qayb oo tacliinta ka mid ah ka kooban madaraso ilaa sagaal galaas ah laba marxalad ka kooban marxalatulibtidaa'iya iyo marxalatulcadaadi ayaa meeshan ku taallaa waxaa kaloo meeshan ku yaallaa dugsi qur-aan ah oo ilmaha qur-aanka ay ku bartaan ayaa ku yaalla waxaa kaloo halkan laga helaa tacliin kale oo isku dar ah demji ah iskuol integrated oo madrase iyo isku dhex jiraan iyo iskuol caadi ah oo ilaa lix galaas marayo hadda xaaliyan waxaan bilownay dugsi yar oo taxfiid ah oo ilmaha halka saac ay imaanayaan ilaa kow iyo tobanka galabnimo ay ka galbanayaan oo qaab boodhin ahaan aan ugu talagalnay oo maalinkii halkan ay joogayaan lagu tarbiyeynayo dugsiga ayaan hadda bilownay isagana oo markii maalinkii saddexaad meelaha noo maraya alxamdulilah ilmo labaatan ayaan ku bilownay galaaskiina waxaan ugu talagalnay shan iyo labaatan canug shan iyo labaatan hadday ka bataan haddana waa macalin kale iyo galaas fasal kale ayaa loo sii baahanaya marka walaalaha muslimiinta dhammaan oo idin salaami marka codsi baan wadannaa walaalaha muslimiinta ee dadka muxsiniinta inaan u sheegno aan rabno hadduu ilaahay idmo meeshaan qaybtan ayaa waxaan ka rabnaa galaasya ilaa saddex afar fasal oo dugsigan taxfiidka ah meeshan hadda aan ku bilownay waa meel madrasada ay iska leedahay oo ilmo ay ku jiraan oo galaas ahayd aan dheysta ka bixinay oo ilmihii yaraa hadda aan ku bilownay waa meel marka bulshada islaamka loogu adeegayo tacliin badanna insha allahu inay ka soo baxdo aan rajaynayno waxyar haddaan dib u laabano madrasada wakhtiga la bilaabay wakhti hore weeyaan waxay dhisan tahay madrasadan ilaa adiga labadii kun iyo lixdii meelahaas ay madrasadan soo bilaabatay ka horna qaab dugsi ahaan ayay u samaysnayd ilmaha qur-aanka ayaa lagu bari jiray geedahan qurca ayaa dugsiga lagu akhrin jiray gadaashan dambe ayaa dhismahan iyo waxyaalahan aan helnay alxamdulilah ilaa mahamad iskale dhul waan haysanaa ceelalna waa noo qodan yihiin saa'idkan quruxda badna meesha waa ku yaalaa marka codsigeen hadda walaalaha muslimiinta aan weydiisanayno wuxuu yahay galaasya dhowr fasal adi laba ilaa saddex galaas iyo meel xafiis ah oo hool ahaan ah oo hadda ma qabno waxyaalahaasaan u baahannahay jazaakum allahu khayran waad mahadsantihiin dhammaantiin nin kasta oo wax ka geysto meeshaan carruurta yar qur-aanka lagu barayo de kolley waxaan u malaynayaa nabigeen wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamahu waadna wada ogsoontihiin ilaahaydan markay subxaana wa tacala asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu si kastaba ha noqotee dugsigan qur-aanka kariimka u gaarka ah carruurta aanan waxbarashada iskoolka ku jirin ayaa waxa uu leeyahay dhammaan adeega kala duwan ay leeyihiin madaariista islaamka cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer